bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala baabun fii labani اlfaxli waxaan ku dhex jirnay kitaabu الnikaax radaaci iyo nuugmadii ayuu ku dhex jiray uu ka hadlaayey wuxuu baabaystay alimaamu abu dawuud raximah اllah baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii labani اlfaxli fii bayaani xukmi labani اlfaxli ninka caanihii caanaha isaga sababtiisa ku yimid xukunkeeda caddaynteediibu u baab yahay oo isagu marka xurmo ma ka timaadaa xaggiisa oo ninkii caanaha sababta u ahaa xurmo xaggiisa ma ka imaadaa yada naagtii caanaha nuujisay shaki male warna kuma jiraba baabkanse waxaa weeyaan ninkii caanaha iska lahay sababta u ahaa isagu aabba ma noqonayaa qofkii ay markaa nuujisay haween ninkeedii caanaha sababta u ahaa aabba ma u noqonayaa say iyada hooyo ugu tahay isagu aabba xagga xurmada marka xagga yacni radaaca iyo nuugmadu ma uga yahay taas buu rabaa marka inuu ka hadlo dayib axkaamtan marka radaaca ama nuugmaduna waxaa weeyaan sida xadiidkaba uu tilmaamaya nebiga sala allahu calayh ali wasalam yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alnasab radaacada ama nuugmada waxaa xaaraam ku noqda wixii nasabka xaaraam ku noqon jiray xurmadaa laakiin dhan walbo dhinaca nasabka ugama mid aha oo waxaa weeyaan keliya un labada qof ee nuugma ay ka dhaxayso inay isfiiriyaan intii qofka maxramkiisa uu ka eegi jiray inuu ka eegi karo khalwo hadday meel wada joogaan inaanay xaaraam ahayn safar ou la safro maxram waa ugu yahay laakiin dhaxalka xaggiisa nuugmadu wax saamayna ma leh sabab wax lagu dhaxla ma aha nuugmadu sida nasabku laakiin sabab wax lagu dhaxlow ahaa ee radaacu sabab wax lagu dhaxla ma aha abadan waxaa kaloo iyadana la mida axkaamta kale ee hooyanimadu in badan baynan ka qaadanaynin naagta adiga ku nuujisay sida wujuubulinfaaq oo kale hooyadaa nafaqadeedu waa waajib haddaysan waxba haysanin adiga waajibay kugu tahay nafaqadeedu laakiin naagta ku nuujisa nafaqadeedu waajib ku saaran adiga markaa ma aha dhinacaa marka way uga duwan tahay cidqigay uga duwan tahay alcidqu bilmilki nacam taana way uga duwan tahay dhahan nacam oo haddaad adiga hooyadaa oo la iibinayo aad aragtood iibiso bimujarad iibiskaasayba ku xoroobaysaa ilaa hooyadaadu ma milkin kartide laakiin midda nuugmadu sidaas ma ahan iyadu dhinacaa hooyadu way ku khilaafsan tahay wayna uga duwan tahay ayb isqaadulqisaaska iyo waa kaga duwan tahay sidoo kale nacam oo ruuxa waxaa weyaan hooyadii hadday nabar intay ku dhufato wiilkeeda kow ay ka siiso hooyadii dhashay loo qisaasi maayo laakiin middan nuugmada hooyada ugu ah waa loo qisaasaa iyada waxyaabahaasay ku kala duwan yihiin marka marka lagu leeyahay nuugmadu iyo nasabku waa isku mid macnaha waxaa weeyaan fii kaiirin min alaxkaam ee dhan walbaa marka iskaga mid kama aha ayb halkan marka wuxuu gelayaa labanulfaxli ninka marka caanaha sababta u ahaa isaga ee xaggiisa xurmaduma ka sugnaanaysaa qaala alimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu kaiir wahuwa alcabdiyu qaala xadaanaa moxamed bnu kaiirin alcabdiyu qaala anba'anaa sufyaan can hishaam bni curwa can caaishata qaalat dakhala calaya waxaa ii soo galo korkeyga u soo galay aflax ibnu abiqays aflax ibnu abilqucays riwaayadan sidan bay leedahay riwaayo kale waxay leedahay ina aflaxa aba yacnii akhilqucays akhi lqucays akhaa alqucays taana marka waa la wariyey wax idiraaba ama macno iskhilaaf ma aha waxaa dhici karta in kunyadiisu ay ahayd abulqucays ibnu abilqucays ayb akhaa abilqucaysna markaa in markaa un loo jeedo ninkii uu ninkaa yacni qoomka in markaa loogu nisbaynayo sidaas oo kale fastatartu minhu waan iska qariyey oo waan iska asturay qaala waxa uu yidhi markaa tastatiriina minii aniga miyaa tastatiriina minii aniga miyaad iska kay qarinaysaa wa ana camuka anoo adeerkaa ah qaalad waxa ay tidhi qultu waxaan idhi min ayna oo xaggeed adeer igaga tahay qaala waxa uu yidhi ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay naagtiisa adiga ku nuujisay marka walaalkay aniga ila dhashay xaaskiisay adig ku nuujisay ayb marka sidaas baan adeer xagga nuugmada kugu ahay ayb ilaa hadda yacnii adeer abubakar inuusan la nuugin waa iska caddahay sababtoo ah caaishana arrintaa ma aysan fahmi weynin maxaa yeele haddii abubakar iyo ay isla nuugi lahaayeen ninkan aflax caaisha maba way ka weyn tahay inay intaa fahmi weyso laakiin iyadu waxay istiri nuugmadu naagta xaggeeda amay ka socotaa keliya oo ninku aan wax saamayn aanu ku lahayn ardacadkii waxaa ku nuujisay imra'atu akhii walaalkay xaaskiisa qaalad waxa ay tidhi ardacatni almar'atu haweenayda aniga i nuujisay walam yurdicni arajulu ninka ima nuujinin marka ninkii ima nuujinin naagtaa i nuujisayay tihi nacam fadakala calaya rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ii soo galay faxadadtuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi innahu cammuki adeerkaa weeyaan falyalij calayki ha kuu soo galo ayb oo markaa yacni waxaa weyan waa markii xijaabka la farad yeelay kadib bacda nusuuli اlxijaab weeyaan xadiidkan marka bukhaari muslim baa warinayaan wuxuuna deliil u yahay xurmadu xagga ninkana inay ka imaanayso oo caanaha isaga iska leh oo ninka maalan haweenta wax nuujisay cunugga ay nuujisay haweenta ninkeeda murdicada ninkeeda aabbo u noqonaya aabbo oo xagga nuugmada walaalkiisna wuxuu u noqonayaa adeer xagga nuugmada waa radaacatu tuxarimu maa yuxarimu nasab radaacaduna wuxuu nasabku xarimay xarimtaa waa ku sugnaanaya marka sidaa darteed baabku marka xukunku waxaa weeyaan marka in taxriim uu keenayo sidaas ayaana marka ay ku tageen culummo fara badan ayb oo madhabka isagaabay marka ku tageen oo mujaahid iyo cataa ibnu abi rabaax iyo daawuus iyo ibnu cabbaas iyo zuhri iyo caaisha riwaayo laga warinaayo iyo sida ay ku tageen sidaa weeyaan madaahibtuna saasay u badan yihiin qaar kaloo ahlucilmiga ka midana saciid ibnu lmusayab iyo saalim iyo abu salama iyo shacabi iyo xasanulbasri iyaguna waxay ku tageen wax taxriima inaanay ka xasilaynin ibnu cumarna sidaasaa laga wariyey iyo jaabir ibnu cabdillaahi xadiidkanna xuja ayuu ku yahay ee qoladii tiri xadiidku waa mudaribna ma aynan asiibin maxaa yeeley magaca hadduu qolana ay akhi abilqucays dhaheen kuwana ibnu abilqucays ay yidhaahdeen magacaasoo shakhsiyadiisii la yaqaano oo magacii marna akhuu abilqucays la yidhi marna ibnu abilqucays wax dhiba ma keenaayo idilaabna xadiidka ku keeni maayo ayb qofkan marka isagu nuugmadiisu zawjka ama faxliga nuugmadiisu ay saamaynta leedahayna culummadu waxay ku dabdiyaan oo yidhaahdaan qof kasta oo ilmaha isaga loo qof kasta oo ilmaha ay naagtaasi dhasho murdacada ilmaheeda qof walba oo loo nisbeeyo ayb kullu man laxiqahu lwaladu bishubhatin qof walba oo weladka haweentaa la haleeshiinayo shubhabaha lagu haleeshiiyee bishubhatin fii waطin ow nikaaxin saxiixin ama nikaax saxiixa ayb wai marka waxaa weeyaan marka liaaq oo marka ama ilxaaq oo shubha lagu haleeshiiye haddii la doonee ama nikaax saxiixa lagu haleeshiiyo marba haddii ilmihii isaga la siinayo la haleeshiinayo saamaynuu marka yeelana nacam ayb oo midii marka nebigu uu yidhi alwaladu lilfaraash walilcaahiri alxajar kii marka isagoo la og yahay firaashka keliya loogu xukumay laakiin marka ekaansadiisii iyo ay si kala noqotay mar haddii ilmihii isaga la haleeshiiyey walow si shubhaba ha lagu haleeshiiyee waa isaga marka caanihiisu marka saamayn way yeelanayaan ayb sidaasay marka ku dabdiyaanoo kullu man laxiqahu اlwaladu bishubhatin fii waطin ow nikaaxin صaxiix fallabanu lahu wa kullu man lam yalxaqhu اlwaladu qof walbo aan ilmaha aanu haleelin walam yaqac lahu ilmihiina marka aanay ugu dhicin bishubhatin xataa aynan ugu dhicin falaysa biabin walaa faxlin muraacan labanuhu aabbana ma aha iyo mid yacnii nin caanihiisa isagu markaa la ilaalinayo saamayn ay leedahay ma ahan buu leeyahay ibnu cabdilbar saas daabit noocaasu ka soo guuriyey culammada falya inahu camuki adeerkaa weeyaan buu yidhi falyalij calayki ha kuu soo galo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii radaacati اlkabiiri qofka weyn nuugmadiisa caddaynteediiba u baab yahay baabkan iyo kan ka dambeeyaba wuxuu uga hadlayaa marka mas'alada qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala ahbaranaa shucba wahuwa bnu اlxajaaj xafsu bnu cumar ibni sakhbara weeyaan qال أخبرنا شعبة xاء xdثna محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبأna سفyان عن أشcث بن سuليم عن أبيه عن masروq عن cائشhaةa المعنى واaxد macnuhu waa midh xadiiثu سفyاn iyo xadiiثu شhuعبة macnahoodu waa isku mid alfaadiisu wax yar waa kala gedisan tahay أنa رasuul الlahi صلى الlaه عليه وaلiه وسلم dahلa عalayha wuu u soo galay ayb caaisha u soo galay wa cindahaa walxaal cindahaa agteedana rajulu nin uu joogo uu yahay qaala xafsun xafs waxa uu yidhi fashaqa daalika calayhi arrintaa nebigu way dhibtay wa tagayara wejhu wejigiisiina wuu doorsoomay isagoo marka ka qiiroonaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayb waana dabci fiican uma markaa dabadeed ittafaqaa uma ittafaqaa way iswaafaqeen kadib xafs iyo moxamed ibnu kaiir uma itafaqaa damiirka moxamed ibnu kaiir iyo xafs ayuu u noqonayaa qaalad waxa ay tidhi caaisha yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahu akhii min alradaacati waa walaalkay nuugmada walaal igugu ah faqaala waxa uu yidhi markaa nebiga undurna fiiriya man ikhwaanukunna walaalihiin cidda ay yihiin eega oo iska fiiriya fa inama aradaacatu nuugmadu min almajaacati min ajli almajaacati gaajada darteed yay ku ahaataa yacnii gaajo darteed midda loo nuugo ayay ku sugnaataa waayo nuugmada xadiidkan marka wuxuu tusayaa nuugmada muctabarka ah inay tahay midda qofka uu baahi darteed u nuugo cuntana uu kaga maarmo cuntana uu kaga maarmo isagoo caanaha uunan ka maarmi karin intuu caanaha hadduu nuugana gaajadu uga ba'ayso markaa lafihiisuna ay markaa ku adkaanayaanoo ku koraayo radaaculkabiirkuna waa khilaafsan tahay sidaa maxaa yeele ninka weyn caanahani gaajo u geyn maysa laf ay u kabaysana ma jiraan caanahan xadiidku marka wuxuu daliil u yahay radaaculkabiirka inaan la ictibaarinaynin xadiidkan marka waa saxiix weeyaan qurtubi marka macnaha inama radaacatu min almajaaca wuxuu leeyahay waxay sugaysaa oo ayani ay ku caddahay في اعتباar الرضاac في الزمن الذي يsتغني bه الرaضيic عan الطaعاam باللبن qaacido weeyaan yidhi xadiidkan jumladan waa qaacida qaacidadana waxay tahay waktiga yanii radaaca ama nuugmada اctibaarkeeda ama fiirinteeda iyo midda yani iyadu la fiirinayo xurmaduna ay ku sugnaanayso waa waktiga qofka nuugayo oo kaga deeqmayo oo kaga deeqaayo cunto nuugmadaasuu cunto kaga deeqtoomaya waa qofka yar marka qofka weyn sidaa isagu ma aha ayb marka qaacido guudow marka nebigu xadiidkan u bixiyey waa xadiid caama marka oo ma aan yacnii waaqica iyo fadwo gaaroo dad gaara la siiyey iyo midkaan ma aha waa xadiid marka qaacido caama tilmaamayo nebiguna xugun caama uu u qasdayo ou ka rabayo qaala xadaثana cabdusalaam ibnu muطahar ana sulaymaana bna اlmugiira xadaahum can abi muusa can abiihi can ibnin licabdillaahi bni mascuud can ibni mascuudin qaal laa radaaca nuugma ma ahaanin ilaa maa shadda alcadma lafaha wax adkeeya mooyaane wa ambata alaxma hilibna soo dhaliyo hilib soo dhaliyo ilmuhu ay ku koraan faqaala abuu muusa waxa uu yidhi abuu muusa laa tas'aluuna annagaana weydiinnina wa haada alxabru fiikum walxaal haada alxabru midkan yacnii caalimkaanna fiikum idinka oo idinku dhex jiro ninkan caalimkaoo idin dhex jooga inna waxba hana su'aalina buu yidhi sababkuu ku yimid waxaa la yidhi qiso ayuu lahaa nin ayaa haweenaydiisii cunug yar intay u dhashay ayaa markiiba cunuggii uu dhintay cunuggii markaa wuu dhintay haweentii marka yaa caanihii baa marka ku ururay ilaa cunuggii iyadoo irmaan ayaa cunuggii uu dhintay ayb ninku marka waxaa weeyaan caanihii marka wuu ka soo nuugi jiray caanihii qaarkood baa marka geli jiray waxay u gudbi jireen calooshiisa u gudbi jireen abuu muusa buu su'aalayoo fadwo uu weydiiyey marka abuu muusa wuxuu fadwooday fa aftaa anna imra'atahu taaliqun naagtu inay ka furan tahay u jawaabay markamarka nuugmadii weynaanto u ictibaar siinayaan inay naagtii ka furan tahay ayuu fadwoodayoo uu jawaabay ibnu mascuud baa loo tegey waa la su'aalay mas'aladii marka ayaa marka sidan uu yidhi ayb isagaaba yidhi ibnu mascuud u tagoo weydiiye isagana ninkii marka ibnu mascuud buu u yimid marka isaga waxa uu yidhi xadiidkan buu marka sheegay laa radaaca ilaa maa shadda alcadma wa anbata allaxma nuugma ma sugnaanayso ilaa wixii lafaha adkeeyo qofkana hilib ku daro qofka weynna waa khilaafsan yahay arrintan ibnu mascuud markaa wuxuu yidhi qof weynina radiic ma noqdo ayb saa darteed markaa saa xadiidkan markaa taas waay waana xadiid saxiixo in kastoo can ibnin licabdillahi ibni mascuud haddana la yidhi duruq kale iyo waxyaabo kale iyo wuxuu leeyahay riwaayaat kale sheekh alalbani irwaaulkhaliilka uu kaga hadlay qaala xadaanaa moxamed bnu sulaymaan alambaariyu qaala akhbaranaa wakiic can sulaymaana bni اlmugiira can abi muusa alhilaaliy can abiihi can ibni mascuudin can الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam bimacnaahu wa qaala waxa uu yidhi anshaza alcadma lafaha wixii adkeeyo anshara nusakh qaarna saasay qorayaan ayb yani lafaha un adkeeyo unbaa loo jeedaa oo xajmi iyo culays marka iyaga u yeelo xadiidkan marka wuxuu daliil yahay radaaculkabiirka inaan isaan la ictibaarinayn oon la eegaynin abuu muusa alhilaaligan iyo aabbihiiba abuu muusa alhilaali ibnu xajar taqriibka maqbuul ayuu ku sheegay abuu xaatimna abuu muusahan iyo aabbihiiba wuxuu ku sheegay inay majaahiil ay yihiin annahumaa majhuulaani ayb laakiin marka ibnu xajar maqbuul unbuu ku sheegay maqbuulka qofku ku sheegana yacni cinda almutaabaca weeyaan hadday mutaabaca haystaan xadiidkooda waa soconaya qofka maqbuulka baabkan marka labada xadiido uu ku keenayba waa laba xadiid oo tilmaamayo radaaco inuusan weynaan ku sugnaanaynin oo midka ictibaarka leh inuu yahay wixii labada sano ka yar oo ilmuhuna markaa cunto uu kaga kaaftoomi karo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xarama bihi man xarama qofkii ku xarimay bihi biradaaci ilkabiiri qofka weyn nuugmadiisu qofkii wax ku xarimay yacnii qofkii yidhi qof weyn nuugmadiisu taxriim waa ku sugnaanayaa oo marka waxaa weeyaan ciddaa marka uu caanaheeda cabbay uu ka xaaraam noqonaya hooyadiisoo kale noqonaysaa qofkii sidaa marka ku tegay ee yidhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man xarama qofkii xarimay wax ku xarimay bihi biradaaci ilkabiir ayb kan weyn nuugmadiisa qال xdثna أحمد بن صالح wهو المصري qال أخبرna عنbسة وهو بن khالد qال xdثnي يونس وهو بن يزيد الأيلي عن بن شهاaب qال xdثnي cروة بن الزبير عن عائشhaةa زوج النبي صلى الله عليه لي وسلم وأم سلمة أن أbا xudayفةa أbو xudayفة أن أbا xudayفة بن cتبة بن ربيcaة بن cabdشhمس كاana تبناa wuxuu wiil ka dhigtay saaliman saalim buu wiil ka dhigtay oo wiil buu ka dhigtay waxaa weeyaan saalim ayaa marka uu korsaday markaasuu wiil ka dhigtay isagaa marka lagu markii hore intaanay aayadda soo degin siduu sheegi doono isagaa loogu abtirin jiray kaana tabanaa wuxuu inan ka yeeshay saaliman saalim buu wiil ka dhigtay waankaxahu wuxuuna u nikaa wa ankaxahu ibnata akhiihi walaalkii gabadhiisana waa uu ku nikaaxay hinda bint اlwaliid bni cutbata bni rabiica ahayd wa huwa mowlan limra'atin min alansaar wa huwa isaguna mowlan buu ahaa limra'atin min alansaar haweenay markaa ansaarta ka mida wa huwa saalimku mowlan limra'atin min alansaar buu ahaa kamaa tabanaa rasuulullaahi inan buu ka dhigtay kamaa tabanaa siduu inan uga dhigtay rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka ilaahay zaydan zayd nebigu siduu zayd inan uga dhigtay zayd ibnu xaarifa wa kaana man tabanaa rajulan qof ninkii ka dhigto inan fi ljaahiliyati jaahiliyadii dacaahu nnaasu ilayhi dadka isagay ugu yeeri jireen wa wurrifa miiraahahu dhaxalkiisana waa la dhaxal siin jiray xataa anzala allahu caza wajalla intuu ilaahay soo dejiyey fii dalika sha'nigaas udcuuhum liaabaa'ihim ilaa qowlihi faikhwaanukum fi ddiini wamawaaliikum aayaddaabaa soo degta udcuuhum liaabaa'ihim dadkan aad tabaninaysaan ood ilmaha ka dhiganaysaan ood korsanaysaan aabbayaalkood ugu yeedha oo idinka ha iskugu yeedhinina haddaan aabbayaalkood aydnan aqooninna fa ikhwaanukum fi ddiin diintayba walaale idinkugu yihiin wamawaaliikumna waa yihiin bis farudduu ilaa aabbaa'ihim baa loo celiyey faman lam yuclam lahu abun qofkaan aabba loo ogayn kaana mowlan oo aabbihii aan la garanaynin kaana mowlan buu ahaanaya mowlo iyo wa akhan walaal fiddiini xagga diinka fa jaaءat sahlatu bintu suhayl bni camr bni fa jaaءat waxaa timid sahlatu bintu suhayl bni camrin اlqurashiy uma alcaamiriy wahiya imra'atu abi xudayfay ahayde abuu xudayfaha saalim wiilka ka dhigtay xaaskiisay ahayd naagtan faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa annagu kunnaa waxaanu ahay naraa saaliman saalim inaan u arkaynay waladan walad aan dhalnay oo kale fa kaana ya'wii macii aniga ayuu ila hoyeyn jiray fa kaana wuxuu ahaa ya'wii inuu dunmayo macii aniga inuu ila hoyeyn jiro ila dunmi jiray wa maca abi xudayfa iyo abi xudayfa fii beytin waaxidin hal guri ayaan markaa ayaan ku wada hoyeyn jirnay wa yaraanii waana i arki jiray fudlaa anigoo markaa dharka guriga iska xihan wa yaraanii uu i arki jiray fudlaa fudlaa muu idin dhigaan se fudlan yah suu dhahday tanwiinuu saaray miya ayb wa yaraanii fudlaa yani fudlan anigoo marka dharkii marka mihnada qabo yani wayaraanii fudlan macnaha waxaa weeyaan dharkii mihnada iyo shaqada anoo dharkii gurigayga aan ku joogi jiray iska wato ayuu i arkayey ayb ay mutabadilatan fii hiyaabi اlmihnati waqad anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey fiihim iyaga sha'nigooda ilmaha la tabaniyo maa qad calimta waxaad ogaatay fa kayfa taraa fiihi seed u arkaysaa aayaddanna waa soo degtay marka hore ilmaan ka dhigan jirnaye aayaddan baa hadda soo degtay seen yeelnaa faqaala laha nebiyu sala allahu calayh waali wasalama markaa waxay u sheegtay isagiina iyo iyagii inaanay kala maarmi karin gurigiina inuu la joogo markaasuu nebigu wuxuu yidhi ardiciihi nuuji faardactuhu fa ardacathu way nuujisay khamsa radacaatin shan nuugmo fa kaana bimansilati waladihaa wiilkoodii wiilkeedii oo kale ayuu noqday min alradaacati nuugmada ugu ah fabidaalika xadiidkan waxaa laga gacaaya marka wuxuu tusayaa marka nebigu inuu saa u jawaabay iyadiina marka ay yeeshay sidaas saalim markan la nuujinayona laba sano iyo wax u dhow maahay nin weyn buu ahaa marka qofka weyn nuugmadiisu inay ictibaar leedahay ayaa bacdu ahlilcilmi xadiidkan ay u deliishadeen caa'ishaba ay ka mid tahay fabidaalika kaagan marka dartiiskan kaanad caa'ishatu caa'isha waxay ahayd ta'muru banaati akhawaatihaa walaalaheed gabdhaha ay dhaleen waa gabdhahay eeddada u tahay iyadaba gabdhaha walaalaheed ay dhaleenoo eeddada ay u tahay ayay amraysay wa banaati ikhwatihaa wa banaati ikhwaanihaa kaanat caa'ishatu ta'muru banaati akhawaatihaa walaalaheed gabdhahay dhaleen waa kuway habaryarta u tahay wa banaati ikhwaanihaa walaalaheed wiilashaa gabdhaha ay dhaleen waa kuway eeddada u tahay ayay amraysay an yurdacna inay nuujiyaan man axabbad qofkay jeclaysato caa'ishatu caaisha an yaraahaa inuu arko wayadkhula calayha oo u soo galo wain kaana kabiiran qof weynba ha ahaade khamsa radacaatin shan nuugmo uma yadkhulu calayha wuu u soo gelayey wa abad umu salamata umu salamana way diidday wa saa'iru aswaaji nebiy sal ll ly slam iyo xaasaskii nebiga intoodii kale waa marka xafsa laga reebo ibnu xajar wuxuu leeyahay xaasaskii nebiga mas'aladan caaisho waxaa ku waafaqsanaa xafsa aahaar badan buu keenayaa marka labadaa marka laga reebo inta kale waay marka halkan marka markuu leeyahay waabad umu salamata wa saa'iru aswaaji nebiy sal ll ly slam hayra xafsa waay marka xafse laga reebo fatxulbaariga sidaas ku taxqiijiyey an yudkhilna inay geliyinay waabad umu salamata wa saa'iru aswaaji nebiy sal ll ly slam an yudkhilna calayhinna inay geliyaan iyaga korkooda qof bitilka radaacati nuugmadaas axaddan inay qof ku soo geliyaan oo minannaasi dadka ka mida way diideen xataa yurdaca fi lmahdi ilaa laga nuujiyo filmahdi dharabta yaraan markii lagu nuujiyo almahd waa wakhtiga qofka uu yaryahayo dharabta uu ku jiro marka haddii qofka saasoo kale lagu nuujiyey waxbay ku dhisi jireen laakiin qof weynaan caano lagu siiyey waxba kuma aysan ictibaarin jirin wa qulna licaa'ishata caaisha waxay ku yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaarannee maa nadrii annaga ma ogin lacallahaa kaanad inay ahayd midda aad sheegayso saalim ruksatan rukso min annebiy sal ll ly slam nebiga xaggiisa ka timid lisaalimin u timid duuna naasi dadka ka soke yacnii saxaabadii marka intooda badan xaasaskii nebiga waxay u fahmeen arrintaa inay gaar u ahayd saalim xugun caama inaysan ahayn xukunka caamka waa kii soo hormaray innama aradaacatu min almajaaca kaasaa caam ah siiqadiisuna ay caam weliba ay tahay amaa midkan waaqico iyo ifta wax ku yimid waaye iftaha waxyaabaha ku yimaadana waxaa la yidhaahdaa marar badan waa waaqicatu cayn laa cumuuma lahaa waqaa'icu alacyaani laa cumuuma lahaa waaqicada hadday marka waaqico cayn wax ku saabsan gaara ay tahay cumuum lama siinaayo allaahumma cumuum haddii la siinayo wixii iyadoo kale la mid noqdo waa dhici kartaa in lagu xambaaro masaladani ibnu taymiya loo nisbeeya isagu inuu dhihi jiray haddii cudurdaarka saalim oo kale la helo oo qofkii marka si ay u kala bixi karaan oy ku kala xijaaban karaan oy ku kala tegi karaan ay dhib badan tahay oo daruuro loo arko way bannaan tahay uu yidhahdaa isagu marka waaqicatu cayn weeyaan iyadoo kale hadday dhacdana ma diidaayo laakiin xugun lagu fadwoodo ma aha xugun caamoo guud ma aha marka axkaamta marka ay tahay xukunka si caama marka loo sheegayo iyo marka waaqaca dhacdo marka uu ku saabsan ama waxa isaga markaa daruuro ku yimid uu yahay daruuradu male iyadu xugun casiime ah ma aha oo yani marka mustamir ah ma noqonayo laakiin ahlucilmiga badankood waxay dhahaan ama daruuro ha ahaato ama yaanay ahaanin maba bannaanaba qisadaanna waa waaqacatu cayn isagayna gaar ku ahayd saalim cumuumna markaa laga qaadan maayo xadiidka inama radaacana ayaa la hormarinayaa sidaa bay dhahayaan ayb mafaasid badanna waa ka ratibmi kartaa bay leeyihiin oo ay ka mid tahay naagtu haddii ay rabto inay ninkeeda si un uga baxsato hadday doonto intay caano naaskeeda ka listo ayay meel u dhigaysaa markuu cababa shan jeer markuu sidaasoo kale ay yeesho hooyadaayoo kale ana iga tagay leedahay way samayn karaa haddii radaaculkabiirka la ictibaariyo mafsado imaan karta waa ogow ile ninka weyn nuugmadiisu ictibaaray leedahay haddii la yidhaah danaagtiisii marka waa in markaasaa hadday rabto marka inay ka baxsato waa waxay uga baxsan karta walidaalika in la ictibaariyo ma aha qaacidada guudna inama radaacatu min almajaaca yaa qaacido guud ah taasaana marka wax lagu dhisayaa ayb mas'alo kale iyadu waxay tahay kayfa yatimu irdaacu lkabiir qof weyn see loo nuujin karaa mas'ale iyadana qofka uu isweydiin kara waa mas'aladaa iyada waxaa looga kaaftoomayaa waxay u nuujin kartaa caanihii inay u listo weel uu ku cabo marka nacam laakiin biijmaaci ahlilcilmi qof weyn naag marka maxramktiisaana aan ahayn inaanu naaska uusan ka nuugi karin culummadu waa isku ijmaaceen arrintaa inay xaaraan tahay nacam ibnu cabdilbar baana saas sheegaya ayb marka ibnu xajarna wuxuu leeyahy si allaale sidii naagta caanaheeda cunuga uu u cabo nuugmada waa ku xasile xataa cunugan yarkaa laftirkiisa ilmaha yararkaa xataa haddii uusan nuugin maalan uu nuugi kari waayo ee waal inta loogu shubo marka la siiyo baalaan hadda ilmuhu ay naaguhu ku siiyaan caanaha oo kale haddii loogu shubo ku nuugo ku cabo ilaa ilaa naaska hajaqa qasab maaha macan waa inay caanuhu galaan unbaa muhiman taasay marka ku suurtoobeen bay yidhaahdeen xataa caanihii oo qallalay hadduu cuno waa gaareen un caanahaas ayb laakiin radaaculkabiir aan ictibaar lahayn baabun badanaana culammada marka waxay u badan yihin aanay ictibaar siinin maa caddaa yacnii caaisha iyadu madhabkeedu sidaasuu ahaa oo dadka iyaga marka saasay u samayn jirtay markaa qofkii markaa u soo gelayo saas ugu soo geli jiray dadkii ay marka sidaa yeeshay saalim ayaa ka mid ahaa ibnu cumar wiilkiisa saalim mowla yani waxaan u jeedaa saalim ibn cabdillaahi ibni cumar ayb iyada marka habaryaryaalkeed ilmaha gabdhahay habaryarta u tahay ama kuwa eedooyinka u tahay yay u diri jirtay marka iyada eeddoo kale u noqonaya markaas radaaca saasoo kale ugu noqonay ama ayb hooyoo kale adu u noqonaysaa saa darteed marka ma aanu dhammaystiranin isaguna baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yaxrumu maa duuna hamsi radacaat hal yuxarimu ma xarimayaa maa duuna hamsi radacaat shan nuugmo wixii ka yar shan nuugmo wixii ka yar wax ma xarimayaan nuugmada intee xad u ah yacni masaladan marka ahlucilmigu abuu xaniife iyo imaam maalik iyo sufyaan thawri iyo awsaaci iyo leyf iyo imaamu albukhaari iyagu waxay qabaan ilaa ana qaliila aradaaci wakad nuugmada yar iyo midda badan isku mid waayay qabaan nuugma unbaa marka waxaa un la leeyahay ama ha yaraato ama ha badnaato sidaa unbaa marka taxriimka uu ku xasilayaa walidaalika alimaamu albukhaari wuxuu baabaystay baabun man qaala laa radaaca bacda xawlayni wamaa yaxrumu min qaliili اradaaci wakaiirihi wmaa yuxarimu min qaliili اradaaci wakaiirihi min qaliili اradaaci wakaiirihi yar iyo badn saa unbuu iska idlaaqay marka wixii curfiga uun qofkaani qofkan waa nuugay la dhihi karo yaa uun markaa nuugmadu ay ku xasilee tira iyagu ma aynan u sheegin a'immadaas ayb caaisha iyadu waxay ku tagtay say warisay dhowr riwaaya laga hayaa toddobo toddoba nuugmo inay tiri iyo shan nuugmo labadaba waa laga hayaa riwaayada laakiin marfuuca waa shan sida xadiidka uu sheegi doono walidaalika imaamu shaaficina kaasuu ku tegey xadiidka marka shanta tilmaamayaana ugu xoog badan axaadiidtaas shan jeer marka hadduu cunugu nuugo naagtaas waa nuujisay waana hooyadiis oo kale shan jeer marka iyada laftirkeeda halkii radco halkii nuugmo maxaa lagu qiyaasaa marka see loo qiyaasaayo culammada marka waxay yidhaahdeen inuu marka naaska afka geliyo ou jaqo oo markaa uu ka bixiyo haddana mar labaad hadduu geliyo jaqo uu ka bixiyo mar labaad uu geliyo jaqo uu ka bixiyo marni afaraad mar shanaad bis waay nuugmadu marka intaa xadkeedu saas waa radcadu waa intuu afka inta gashto wax ka nuugo oo ka foqo koog baa la dhahayaa walidaalika waxaa dhici karta marka hal majlis inuu shan jeer ku nuugaba ayb taasaanu loo badan yahay iyadu maaha marka inuu maanta yacni iyo wax wakhti iyo sannado iyo bile iyo wax ku xirnaanayo ma aha ama inuu dheragtiisa kuma xirno markuu intuu ka cabo ou dhergo oo iskiis iskaga foqo haddana saacado ka bacdi uu markuu soo baahdo haddana uu jaqo taasaa loo tirinaa ma aha nacam sida la tirinaa sidaas aan sheegay oo marka hore nacam afka haddii uu gashto nuugnuugo oo afka ka bixiyo meelaha fiirfiiriyo haddana uu ku laabto radca baxday middii labaad uu ku jiraa wahaakada qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala qaala xadaana cabdullahi bn maslamata alqacnabiyu can malik can cabdillahi bn abi bakr bni muxamed bni camr bni xasm can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata annaha qaalat kaana fii ma anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey waxaa ka mid ah min alqur'aani uu ku soo dejiyey min alqur'aanina ka mida cashara radacaatin toban nuugmo yuxarimna way xarimayaan uma nusikhna waa la nasakhay bikhamsin baa lagu nasakhay shan macluumaatin la yaqaano yuxarimna shan la yaqaano inay xarimayaan fatuwufiya nebiyu sal ll ly slam nebigii waa la oofsaday wahunna shantaas nuugmo inay wax xarimayaan iyada oo mimaa yuqra'u waxa la akhriya ka mida min alqur'aani yani ama fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa lagu akhriyo shantii nuugmo inay wax xarimayaan iyadoo qur-aanka lagu akhrinayaa nebigu dhintay marka cashru radacaatinna waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay hamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna khamsadii laftirkeediina lafdi ahaan tilaawo ahaan waa la nasakhay xugun ahaanay baaqi u tahay tilaawo ahaan waa la nas qur-aanka aayad khamsu radacaatin kuma jirto dhehayso marka haddii la yidhaha marka qur-aankii waa ku jirtay laakiin tilaawo ahaan baa loo nasakhay akhrinteedii baa la nasakhay xugunkeedii laakiin waa baaqi xugunkeeda iyada marka waxaa weeyaan waa waa baaqi waa taagan yahay ayb ee marka haddii la yidhaha nebigu waa dhintay iyagoo iyadoo la akhriyo ma nebiga kadib baa wax la nasakhay marka aayadda ma nebiga markuu dhintay kadib baa la nasakhayna ma suurtoobaysa rasuulka kadib gadaashii waxba lama nasakhin lama nasakhina macnahay culammada ku tawjiihiyeen waxaa weeyaan aakhiri xayaatii baa la nasakhay dadka qaarkood in la nasakhay maba aysanba ogeynba nebigoo dhintay kadib bay iska akhrinayeen mar dambey maqleen waay marka in aayaddii la nasakhay tilaaw ahaan loo nasakhay macnuhu sidaa weeyawixii ugu dembeeyey la nasakhay ka mid ahayd nebigii waa dhintay dadkii qaar saxaabada iyagooy ogaadeen amaa kuwo kale marka aan iyagu maqlin aayadaha aayadda in la nasakhay ee qur-aanka laga nasakhay tilaawo ahaan kuwo aan ogeyn baa akhrin jiray mar dambe marka loo sheegay macnuu marka sidaa weyne bacda nebi wax la nasakhaa ma jiraan qur-aanka ayb aayadda marka amsu radacaat yanii khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna maadaama xukunkeedii uu baaqi yahay waxaa laga qaadanayaa ama ay tusayaan nuugmadu shan markay gaarto inay wax kuay ku xaaraantinimoobayaan mafhuum manduuqa xadiidka saas waa mafhuumkiisana waa maxay wixii shan ka yar inaanay waxba ku xarinmaynin ayb taas haysa marka shan wixii ka yar taxriim inuusan ku sugnaanaynin yaa xadiidka laga fahma manduuqiisuna shanta inay wax ku xarinma ku xarimna taxriim ay keenayso kaa marka qabso qaala xadaanaa musadad bnu musarhad qaala akhbaranaa ismaaciilu can ayuub can ibni abi mulayka can cabdillaahi bni zubayr can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa tuxarimu almasatu nuugmada halmar nuugmada yani halmar yacnii dhuuqidda walalmasataani laba jeer dhuuqidda waxba kuma xarinmaan ma ay xarimaan laa tuxarimu ma xarimayso almasatu dhuuqmada hasha ah walalmasataani ama dhuuqmada labada ah ma xarimaan xadiidkan manduuqiisu wuxuu tusayaa inaanay masa iyo masatayn waxba ku xarinmaynin mafhuumkiisu laakiin wuxuu tusi karaa masataan wixii ka badan saddex iyo afar inay wax xarimi karaan taxriim uu ka dhalan karo soo sidaa maana marka laba mafhuum baa iscaariday xadiidkii hore mafhuumkiisa iyo midkan mafhuumkiisa kii hore mafhuumkiisa wuxuu ahaa shan wixii ka yar taxriim inuunan ka imaanaynin midkan mafhuumkiisana waxaa weeyaan laba masa wixii ka badan taxriim inuu ka imaanayo ila masada hadda radca un laga wadaa riwaayo kalena xadiidku uu ku soo aroorayoo laa tuxarimu aradcatu wala radcataani hal iyo labo saddex inay xarimayso marka bacd alculamaa baana saa u fahmay oo xadiidkan mafhuumkiisii ku camal falay oo iyagu yidhi saddex jeer hadduu nuugo taxriimka waa xasila laakiin culammadu waxay yidhahdaan xadiidkan iyo midka aan soo dhaafnay labada mafhuum ee iscaariday waxaa xoog badan mafhuumka xadiiu hamsi radacaatin macluumaatin mafhuumkiisaa xoog badan maxaa yeelay riwaayada iyadu wax khilaafa ma laha amaa haadihi riwaaya inkasta oo muslim haddana uu wariyey haddana yacni waxaa weeyaan waxaa ku jiro xadiidkan isagoo masataanka duruq saxiixa waa ku yimid laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay dhaheen innahu mudaribun idiraaba xadiidkan ku jiraa lagu sheegay marka cinda tarjiix xadiid culammadii xadiidka qaar ay ka hadleen yaysanba ku saxsanaanine iyo midaan lagaba hadlin isku xoog ma noqonayaan marka kii hore marka lagama hadlin midkan laakiin waa lagu hadlay walidaalika marka labadooda kan aan lagu hadlin baa la xoojiyey oo culimmada markaa fuqahaau ahlilxadiid in badanoo ka mida ay xoojiyeen marka mafhuum lagama dhalinayo xadiidkan marka laa tuxarimu almasatu walaa almasataani manduuqiisa lagu camalfalayaa amaa mafhuumkiisa lagu camalfali maayo mafhuumkiisa mafhuum kalaa caariday oo kii aan sheegnay shan markay gaaraanna waa taxriima xasilayo ilaa shantu iyadu layskuma diidana qoladaa xataa xadiidkan mafhuumkiisa camal siinayso iyagu shan kuuma diidan inay xarimayso ayb laakiin iyagaa lagu diidan yahay saddexda iyo afarta ayb saasaa marka culamaa ahli taxqiiq ay tilmaamaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi radki tuurmada cinda alfisaal qofka wax loo tuuro yani wax layska siiyo cinda alfisaali naaska go-idda agteeda ruuxa marka yacni qof ay ilmo u nuujiso ilmihii markay nuujiso nuugmadii u dhammayso xoogaa in layska siiyo ujradiina la siiyo ujro ma ahan hadda tan ujradeeda marka la siiyo in wax loogu daro loo ixsaan sameeyo ayb alradku marka radki waxaa la yidhaha waxa aan xadidnayn oon cabirnayn oo qofka loo tuuro layska siiyo oon xadidnayn marka ujradii markay qaadato waxna in loogu daro waxaa loogu darayaa radqi la yidhaha marka taasuu rabaa marka inuu tilmaamo qال xdثna cبداللh بن محمد النفyلي qال أخبرna أbو معاaوية هو محمد بن khازم الضريف xdثna بن العلاء هو محمد بن العلاء أbو كرayb qال أنبأna بن إdrيس عن هiشام بن cروة عن أbيه عن حجاaج بن حجاaج عن أbيه qاaل qلت yا رasuuل اللaه waxaan idhi buu yidhi rasuulka ilaahayow maa yudhibu maxaa tegsiinaya canii aniga iga tegsiinayo madimata aradaaca madamata aradaaca labadaba loo dabdiya madimata aradaacati nuugmada eedaynteeda nuujinta eedaynteeda maxaa iga reebayo oo iga celinayo iga tegsiinayo yacnii qofkaa inta wax loo nuujiyey hadhow in lagu sheeg sheegto un lagu eedeeyo ninka inta laba sana aan wax u nuujinaayo ayuu ijaarkii iiga badi waayey iyo waxba isiin waayey waa isoo fiiri waaye iyo eedda nuugmada maxaa aniga iga bixinayo nuujinta eeddeeda qofka dee xaaskiisa ilmaha u dhashayna way nuujisaa mararka qaarna waxaa dhici karta inuu iyada inta furo oo iyadii markaa dee uu markaa ujro iyo wax uu siiyo ilmihiina markaa dabcan nafaqadoodiina uu la imaado marmarna inay naag kaleba u nuujiso ajnebi ah naagtaa marka u nuujinayso ujiray waa la xisaabtami kartaa meeqaad isiinaysaa intaan kuu nuujiya intaasaan ku siinaya intiibuu siinaya waxna inuu ugu daraa markaa halkan u keeno qaala waxa uu yidhi maa yudhibu canii maxaa iga tegsiinayo qultu yaa rasuula allah maa yudhibu canii maxaa iga tegsiinayo madamata radaacati nuugmada eeddeeda qaala waxa uu yidhi alguratu addoon alcabdu weeyaan addoon ka bedel alcabdu addoon awi amatu ama addoon addoon inaad iska siiso ama addoon qaala anufayliyu xajaaj bnu اlxajaaj alaslamiy ayuu yidhi isaga waa u abtiriyey wahada lafduhu xadiidkuna waa daciifo ninkaa marka xajaaj ibnu xajaaj ayaa ku jiro ayb oo markaa kalaam isaga markaa yaa ku sugan ayb aabihii marka alxajaaj bnu malik alslami ayaa la yidhaahdaa ninka aabbaha baabu maa yukrahu an yujmaca baynahunna min الnisaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabihay yukrahu la nacayay an yujmaca in la jamciyo baynahunna iyaga dhexdooda in la jamciyo waxa la nacayo oo min annisaa'i haweenka xaal ay ka mid yihiin yani haweenka in la jamciyo oo laysu guur lagu jamciyo layskugu keeno guur kuwa la diidayo la nacay caddaynteediiba u baabiya qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaثana cabdullahi bnu muxamedin الnufayliy qaala ahbarana zuhayrun huwa zuhayr bnu mucaawiyata aljucfiy qaala ahbarana daawuud bnu abi hind can caamir can abi hurayra qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama laa tunkaxu lmar'atu haweenayda lama guursado lama nikaaxsado calaa camatihaa eeddadeed korkeeda laguma nikaaxsado iyadoo eeddadeed aad qabto inaa iyadu haween gabaray eeddo u tahay markaa aad keento ood guursato walaalcammatu eeddadii lama guursado calaa binti akhiihaa walaalkeed gabadh oo dhalay yacni midday eeddada u tahay laguma guursado adoo gabadhii qabo eeddadii inaad guursata maaha eeddada la sheegaynad waa midda la dhalatay aabbaheed ama eeddada ay aabbaheed ilma adeerka ay yihiin waa taas shaqo male iyadu oo iyadu marka waxaa weeyaan eeddo eeddada marka iyadu eeddada la sheegaya waa marka midda gabadha yacni aad qabto aabbaheed la dhalatay midda ilma adeerka iyo laa ma aha wala almar'atu haweenaydana lama nikaaxsado lama guursado calaa khaalatihaa habaryarteed walaalkhaalatu habaryartana calaa binti ukhtihaa walaasheed gabadheeda gabadhay habaryarta u tahay korkeeda laguma guursado walaa tunkaxu lkubraa midda weyn cala suqraa tan yar korkeeda laguma guursado wala suqraa midda yarna calalkubraa midda weyn korkeeda laguma guursado macnaha adda tan laga wada waxay tahay waa tii horanbuu tafsiir ay u tahay kubradu waa eeddada suqradana waa gabadha eeddada loo yahay intaa un weyaan naag daweyn naag gabar yar laguma kor guursado ma ahan macnaheedu saas maahan walaa tunkaxu lkubraa midda weyn lama nikaaxsado oo eeddadii waay ama habaryartii waay cala suqraa midda yar korkeeda tan yarna waa gabadha habaryarta loo yahay matan eeddada loo yahay wala suqraa cala alkubraa qaala xadaana axmed bnu saalix qaala ahbarana cambasatu marka inaan la jamcin karin waa gabar iyo eedadeed gabar iyo habarteed lama jamcin karo qur-aanku taa ma tilmaamin sunnadaa tilmaantay waxayna ka mid yihiin marka kuwa loo reebay liajli اljamci liajli اljamci kuwa loo reebay lama jamcin karo haddii laakiin marka waxaa weeyaan mid ou furo ta kale marka yacni wuu guursan karaa ayb bishardi laakiin waa inay ciddada dhammaysato haddii ay alaaq alaaq baa'ila uusan ahayno rajci uu yahay alaaqu haddii alaaq rajcale uu yahay intay ciddada ku jirta eedda ma guursan karo gabadhii buu furay ciddadii bay ku jirtaa eeddadiibuu haddana guursaday ma ansaxaysa macana maxaa yeelay fii xukmi zawja waay gabadhan marka dalaaqa rajcada ciddada ku tirsanayso waa naagoo kale way ku dhaxlaysaa dhaxalkii iyo meelo badan bay qaadanaysaa waxyaaba inta badan axkaam fara badanay naag ka tahay zawjo ay ka tahay ayb marka wuxuu leeyahay haddii marka ay ciddadu dhammaato eeddada waa soo guursan karaa markaas qur-aanku marka isaga wuxuu tilmaamay kuwa gabdhaha isla dhashay wa an tajmacuu bayna alukhtayni sunnadu waxay ku dartay gabariyo eedadeed gabariyo habarteed cilladan culammadu waxay yidhaahdaan qaraabogoyn inaan la noqonin ayb oo marka inaanay gabadhii iyo eedadeed intay isku xumaadaan calaaqadooda xumaato oo hadhow marka ay qaraabogoyn meesha ay ka dhacdaan la diidayaan waxaa la mida iyadana sidan masaladan iyada la mida milkulyamiin laba isla dhalatay gabariyo eedadeed milkulyamiin laguma kulmin kara iyaguna milkulyamin waxaan ujeedaa yacnii wadci laguma samayn karo oo hal mar yacnii laba gabdhood oo walaalo ah oad addoon ahaan u heshay waa waa addoommo waa ku ahaa karaan ayagoo walaalo ah laakiin inaad yacnii tan adoo markaa yacnii markaa u tegayo oo markaa ku istimtaacayo inaad middii kalena ku istimtaacdaa lama lama ogolo laa milkulyamiinaan lagu kulmin karin walaa nikaax laguma kulmin karo masalada marka milkulyamiinka daahiriyada iyo bacd ahlilcilmi war badan ay ka keenaan sheekh maxamed alamiini shanqiidi baxi dheer ayuu leeyahay oo mas'aladaas si cajiib badan oo u baxiyey min xayثu اlusuul iyo maa lahaa iyo wamaa calayhaa risaalo marka wuxuu leeyahay kutubtiisa marka yanii rasaa'il yaryaroo laga ururiyey iyay ku dhex jirtaa weliba mar waxay ahayd majlis fadwo lagu weydiiyey ahayd mas'aladan baa la weydiiyey markaasuu maa yuqaarib arbiciin safxa camalow qoray nacam uu yeeriyey can dahri اlqalbi yaa marka uu ka jawaabaya safaruu ku jireen zamankan culimmadii soo martay waxuu ahaa ragga ugu cilmiga badanuu ahaa mawsuuca oo dhammaystiranuu ahaa dhinac walba funuunta yani ayb marka baxi dheeruu mas'aladan ka sameeyey marka aadu uga hadlay qaala xadaana axmed bnu صaalix qaala akhbaranaa cambasatu qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaala akhbaranii qabiisaة bnu du'ayb أنه سمع أbا هريرة أyuu mqلay yquل isagoo dhahayo نahىa رasuuل اللahi صلى الlaه عليه ولي وسلم nebigu wuxuu reebay أn yجمca bayna الmarأaةi وkhaalatihaa qofku inuu jamciyo kulmiyo bayna الmarأaةi haweenayda iyo وkhaalatihaa habaryarteed وbayna الmarأaةi وcamatihaa hawaanta iyo eedadeed qaل xadaثna cبdاللaه بن محaمد النufayliي qaل أخbarna khطاab بن الqاasم عan khusayf wهuو بن cabdالرaحmaan ضacfi baana ku jira ninkan can cikrimةa can iبni cabaas can النabiي sl اه عل sلم annahu kariha an yujmaca wuxuu kahday nebigu in la kulmiyo bayna alcammati waalkhaalati wa bayna alkhaalatayni waalcammatayni bayna alcammati eeddadii iyo waalkhaalati habaryartii wa bayna alkhaalatayni labadii habaryar waalcammatayni iyo labadii eeddo wayba isla dhasheenba kuwan marka sidaasuu marka tilmaamay eeddo iyo habaryar wuxuu ka wadaa marka wa bayna man humaa cammatun وkhaalatn lahaa wulajeedku marka waxay tahay biاlkhaalatayni الصaغيiرة miman hiya khaalaة lahaa wاlkabiiraة minha aw اlaabawiyaة wahiya أkhت الأmi min abin habaryarta yani khaalataynka wuxuu ujeedaa baa la yidhi gabadha marka hooyadeed islaanta marka ku hooyada ah wahiya ukhtuاlummi min abin oo ku aabbaha ah waalummiya kuna hooyo ah iyo midda yacni ku hooyada ah iyo midda ku aabbaha keliya ah waxyaabahaasu marka uu tilmaamaya u sheegaya halkan si kastoo ay u ahaato yacni ama ku hooyo ku aabbaha aata ama ku aabbaha aata ama ku hooyo keliya ha ahaato wuxuu kaloo yidhi wayaxtamilu an yakuuna almuraadu biاlkhaalatayni alkhaalatu waman hiya khaalatun lahaa habaryarta iyo ciddii iyada habaryar ismu lkhaala ayuu ku sheegay taqliib taqliiban camataynkuna saana waa lagu macneeyey yacnii eeddada iyo midda iyada eeddada u ah habaryarta iyo iyada habaryarteed midda habaryarta habaryarta u sii ah yaa khaalataynka loo jeedaa buu leeyahay marka xadiidkan waa daciif ayb oo axaadiidtan marka hooyo iyo in la jamciyo iyo gabar iyo habaryarteed gabar iyo eeddadeed in la jamciyo riwaayaadka abi hurayra unbaa ugu saxeexsan siduu imaamu shaafici sheegay ama riwaayaadka kaleo dhan dacfi baa ku jira kanna marka khusayfkaas ku jira marka uu daciif ku yahay qaala xadaثna أxmed bnu cmr bni sarx almisriy qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab qaal أhbaranii curwaة bnu الزubayr أnahu sa'la caaئiشhaةa buu su'aalay زawja الnabiyi salى اllahu عalيyه alي wasalam can qowlihi buu weydiiyey wain khiftum anlaa tuqsiduu fi اlyaتaama fankixuu maa daaba lakum min الnisaa wain khiftum haddaad ka cabsataan anlaa tuqsiduu fi اlyataamaa gabdhaha agoonta ah ee abayaalkood dhinteen inaa u cadaalad samaysaan fankixuu guursada maa daaba lakum ay man daaba lakum qofkii idinka idiin wanaagsanaado oo min annisaa'i haweenkii ka mida xaal ay ka mid yihiin manaa waulaaa warubaaca labalaba saddex saddex afar afar u guursan aayaddaa baan su'aalay qaalad waxay tidhi marka yabna ukhtii habar yar walaashay wiilkeedow hiya alyatiimatu waa gabadha agoonta ah takuunu fii xajri weliyihaa weligeeda ninka isaga iyada maamulayo gurigiisa ku nooloo joogto oo isaga uu markaa mas-uulka ka yahay tushaarikuhu fii maalihi maalkiisana la wadaagto maalkiisii markaa la wadaagayso yacnii waxaa weeyaan gabar agoona oo iyadu markaa cidda cid ugu dhow ee tarbiyadeeda iyo mas-uuliyaddeedu saaran tahayna ay tahay in adeerkeed oo iyada guursan karo in adeerkeed iyada guursan karo ayaa weli u ah gurigiisii bay joogtaa carabta marka laba caaday samay jireen hadday qurux badan tahayna dhaxalkiina ay iyadii iyo isagii ay isla leeyihiin maalka si aynan meel kale u geynin ayuu wuxuu ku dadaali jiray marka inuu inta guursado ciduu kala hadlayo awalba yacnii markaa uu uga cabsanayona ma jirtee meher yar inuu ku guursado hadday qurux badan tahayna meher ma siinayo ma sii jirin hadduu meher siinayana waxaan laa'iq u ahayn buu sii jiray markaasuu sidaa ku guursan jiray iyada iyo maalkeedaba nafteedii iyo maalkeedii saas u haysan jiray marka haddii marka uu nacaayo oo ay aanay qurux badnayn ama isagu uusan dan ka lahayn markaas guurkuu ka meermeerin jiray isagina ma guursanayo cid kalena ma siinayo maalku si aanu u wareegin waa haynayaa marka maanta dhan taa marka ilaa waa la reebay marka aayaddan iyo midda kale suuratu nisaa iyadana ku jirto wayastaftuunaka fi nnisaa'i qul illaahu yuftiikum fiihinna wma yutlaa calaykum fi اlkitaabi fii yataama الnisaءi alatii laa tu'tuunahunna ma kutiba lahunna watargabuuna an tankixuuhunna aayaddaa baa alla uga hadlay ee aayaddan marka wuxuu leeyahay yabna ukhtii hiya alyatiimatu weeyaan gabadha agoontaa takuunu fii xajri weliyihaa weligeeda qofka iyada mas-uulka ka ah gurigiisa ku nool tushaarikuhu fii maalihi maalkiisa la wadaagayso fayucjibuhu maaluhaa baa cajab gelinaya maalkeeda iyo wajamaaluhaa quruxdeeda fayuriidu weliyuhaa weligeediibaa marka wuxuu doonayaa an yatasawajahaa inuu isaga guursado bikayri an yuqsida isagoon ugu cadaalad samaynin fii sadaaqihaa meherkeeda naag iyadoo kalea sida loo guursan lahaa meherkii la siin lahaa ma siinayo fayucdiyahaa wuu siinayaa fayucdiyahaa markaa uu siiya dheh midla maa yucdiyahaa hayruhu isaga hayrkii wuxuu siinayo marka uu siiyo yacnii qof iyadoo kalea marka qof kale waxa uu siin lahaa ma siinayo ayb fayucjibuhu maaluhaa wajamaaluhaa fayuriidu weliyuhaa wuxuu doonayaa an yatasawajaha inuu guursado bikayri an yuqsida isagoon uga cadaalad samaynin u dhammaystirin fii sadaaqihaa meherkeeda aan u dhammaystirin ayb fayucdiyahaa marka uu siiyo midla maa yucdiyahaa hayruhu hayrkii wuxuu siinayo oo kale fanuhu waa laga reebay marka arrintaa ayb ayb yacnii dadka markaa yacnii haweenta iyadoo kale ah ama qof kale markuu qof guursanayo intii uu siin lahaa ma siinayo ugu dhammaystiri maayo meherka ayb faluhu waa laga reeba an yankixuuhunna inay markaa nikaaxsadaan guursadaan ilaa an yuqsiduu lahunna inay u dhammaystiraan meherka mooyaane oo cadaalad sameeyaan wayabluguu bihinna ay markaa gaarsiiyaan ay la gaaraan aclaa sunnatihinna sunnadooda yacnii meherka iyagoo kale la siiyo kan ugu sarrayn badan iyagoo kale gabdhaha iyadoo kale tan ay qaataan meherka ugu badan inuu siiyo marka min asadaaqi meherka wa umiruu waxaa la fara an yankixuu inay guursadaan maa daaba lahum waxa iyaga u wanaagsanoo min annisaa'i ah siwaahunna iyaga ka soo haray da iyadu aadan sidaa yeelayno ood meherka uga cadaalad samaynay kuwa kala goobo raadso iyada ka tag baabkan marka maxaa ka dhexeeya calaaqada tarjamada ee baabkan ka dhexaysa waa ma maa yukrahu an yujmaca baynahunna min annisaa hadda haween jamcintoodu xaaraan ay tahay laguma sheegin meeshaan allaahumma culammadu waxay yidhaahdaan haweenkaas marka labalabada iyo saddex saddexda iyo afar afarta loo guursanayo inay bannaan tahay noocaa jamaca unbuu ka raacayaa marka ile aayaddu waxay tilmaamaysaa fankixuu maa daaba lakum min annisaa'i mahna wa ulaaa warubaac labo saddex afar inuu nikaax ku jamcin karo marka haddaanay marka cillad kale jirin jamcintaan waa jamco jamcin bannaan awel wuxuu ka soo hadlaya jamcintii xaaraanta ahayd middan middii bannaanaydoo halkan uga hadla marka halkaasaa marka tarjamadu ay ka waafaqsan tahay xadiidka qaala curwatu curwa wuxuu yidhi qaalat caa'ishatu waxay tihi uma ina annaasa dadka istaftow waxay ka jawaab dalbeen rasuula allahi sal ll ly slam bacda hadihi alaayati aayaddan kadib fiihinna fii sha'ni alyataamaa agoonta sha'nigooda faanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka waxay kaaga jawaab dalbayaan way ku su'aalayaan fi nisaa'i haweenkii qul waxaa tidha allaahu allah yuftiikum idiin jawaabayo fiihinna fii sha'nihinna iyaga sha'nigooda wamaana alla waa idiin jawaabayaa yutlaa calaykum ama wamaana wuu idiin jawaabayaa yutlaa calaykum idinka la idinku akhrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa la idinkugu akhrinayo aayadaha qur-aankana waa idiin jawaabayaan wy allana waa idiin jawaabaya aayadaha qur-aankana waa idiin jawaabayaan fii yataama nisaa'i haweenkii shanigooda haweenkii kuwooda agoonta ah sha'nigooda allaatii kuwaas oo laa tu'tuunahunna aydnan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo qadaray watarhabuuna aad doonaysaan markaa an tankixuuhunna watarhabuunadan marka fii iyo masdarkan yacnii an tankixuuhunna ay nikaaxahunna in fii lagu qadaro iyo in can lagu qadaro labadaba bannaan tahay oo waxay ahayd iyagoo labadooda xaaladaa waxay kala ahaayeen hadduu jecel yahayna jamaalkeeda iyo uu cajabiyey quruxdeedana meer fiican ma siinayo taasaa laga waaniyey marka waxay noqonaysaa watarhabuuna aad jecel aad jeceshihiin an tankixuuhunna ay fii nikaaxihinna markaa can haddii markaa lagu loo qadarana lagu qadarana haddaad guurkooda nacaysaan oo idinku aydnan rabin iska daaya oo nimanka ay markaa kukufkoy keensadaan u guuriya meher iyaga u qalmana siiya iyaga iyo nimankooda u kala baxan qaalad waxay tidhi waladii dakara allaahu waxaa ilaahay uu sheegay annahu yutlaa calayhim in lagu akhrinayo filkitaabi kitaabka dhexdiisa alaayatu اluulaa waa aayadda hore allatii qaala allahu tacaala fiiha alla uu yidhi aayadaha sha'nigooda wain khiftum anlaa tuqsiduu fi lyataama fankixuu maa daaba lakum min annisaa qaalat caa'ishatu waqowlu اllahi caza wajalla fi alaayati اlukhraa ilaahay qowlkiisa aayadda dambe uu leeyahay watargabuuna an tankixuuhunna hiya ragbatu axadikum midkiin nicistiisa weeyaan can yatiimatihi agoonta guriga u joogta ou naco allatii takuunu fii xajrihi gurigiisa dhexdiisa ah xiina takuunu qaliilata almaal waa marka maalkeedu uu yaryahay waljamaal quruxdeeduna ay yar tahay waa markayan quruxna haynin maalna meesha aysan ku haynin ma raba marka guurkii buu ka mancinayaa halkaasuu fariisinaya marka fanuhu waa laga reebay marka aayaddan caaisha iyada marka waxay ku xambaartay can in lagu soo qadaro fanuhu waa la reebay an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu fii maalihaa fanuhuu an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu waxa ay markaa jeclaystaan fii maalihaa maalkeeda iyo wajamaalihaa quruxdeeda ay ku jeclaystaan oo min yataama nisaa'i ah haweenkii agoontooda ah kuwaa inay guursadaan baa laga reebay ilaa bilqisdi mooyaane cadaalad dhammaystir ayb oo markaa ay u cadaalad falaan min ajli rabatihim canhunna min ajli raghbatihim yacnii nicidda ay nacayaan canhunna iyaga ay nacayaan darteed goormay nacayaan xiina kunna qaliila qaliilaati ilmaal marka yacni maalkooda uu yaryahay oo ay maal yar yihiin taasaa markaa fanuhuu waxaa laga reeba an yankixuuhunna an yankixuu ha inay nikaaxsadaan maa raqibuu waxay jeclaysteen fii maalihaa yani min ajli maa raqibuu fii maaliha wa jamaaliha min yataama annisaa ilaa bilqisdi mooyaane min ajli raqbatihim canhunna oo hadday marka maalii qurux ay leedahay quruxda iyo maalkaa darti inay u guursadaan waa laga reebay ilaa inay u dhammaystirayaan maharka meherka maahani hadday marka cid ay nacayaan ay jirtana waaba laga reebay iyadanay marka sidaa ay uga dhigaan qof marka aan guurkii marka ay uga xanibaan qaala yuunus waqaala rabiicatu fii qowli اllaahi caza wajalla wain khiftum anlaa tuqsiduu fi اlyaتaama qaala yaquulu wuxuu dhahayaa utrukuuhunna ka taga in khiftum haddaad ka cabsateen haddaad cabsanaysaan faqad axlaltu lakum arbacan afar ayaan idiin xalaal yeelay iska daaya afartaa afar guursada iyada laakiin daaya qaala xadaanaa axmed bnu moxamed ibni xambal qaala ahbaranaa yacquub ibnu ibraahim ibni sacad qaala xadaanii abii ayb can اlwliid bni kaiir qaala xadaanii moxamed bnu camr bni xalxalat addiiliy addu'aliyuna waa la yidhaahdaa ana bna shihaabin ibnu shihaab xadaahu wuxuu u sheegay ana caliya bna alxuseyn xadaahu anahum xiina qadimuu lmadiinata markay madiine soo galeen min cindi yaziida bni mucaawiyana ay ka yimaadeen xaggiisa maqtala alxuseyn bni caliyin fii maqtali alxuseyn bni caliyin waqtigii xuseen bin cali la dilay dhexdiisana lagu jiray maqtal marka waxaa weeyaan ay fii waqti qatli alxuseyn ibni caliin waqtigii xuseen la dilayna ay ahayd xuseen ciraaqa lagu dilay waa la socday cali bni xusein wiilkiisa zayn alcaabidiin isaga maalinkaa waa jiranaayey meel buu iska joogay markaa birti ma aysan haleelinoo ma aynan dilin nimankii inkaarta qabay waa marka isaga iyo dadkii kale xaasaskii iyo gabdhihii iyo waa la soo qaaday waxaa la keenay marka shaam yaziid ayaa loo keenay yaziid marka dhaqaalo fara badan xoolo ayuu siiyey gaadiidna waa soo saaray madiine geeye ayuu yidhi marka madiina marka la keenay cali bnu lxusein markaaba marka wuxuu leeyahy markuu ka soo laabtay yaziid agtiisa wakhtigii xusein la dilayna ay ahayd laqiyahu waxaa la kulmay cali cali bnu lxusein almiswar bnu makhramaa la kulmay faqaala miswar waxa uu yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi hal laka ilaya min xaajatin ta'murunii biha hal laka ma kuu sugnaatay oo ma leedahay ilaya aniga ma iga leedahay min xaajatin dan ma iga leedahay ta'murunii bihaa aad i amrayso aan kuu sameeyo qaala waxau yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi laa maya qaala waxa uu yidhi hal anta mucdiya sayfa rasuuli illahi sal ly slam seeftii nebiga mid isiinaya adiga ma tahay fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga an yaklibaka alqowmu qoomku inay kaaga qaalib noqdaan calayhi seeftan yani waxaa jirta marka seef nebigu uu dagaalkii beder uu furtay oo uu helay oo dulfaqaar la dhihi jiray oo cali bn abi aalib uu siiyey oo u dhiibey calina marka xuseen iyo dadkiisii baa ka dhaxlay marka seeftii waxay gacantiisa soo gashay cali bn alxusein zayn alcaabidiin marka wuxuu leeyahay seeftan maadaama seeftii rasuulku ay ahayd dadku saysan kaaga qaadanin ii dhiibo aniga aan ku ahaaye adiga dadkii macnaha nin aad nin yarna markaa u ahaa cali bn alxusein dabcan markaa hal anta mucdiya sayfa rasuulillahi sal l slam rasuulka seeftiisa mid isiinaya ma tahay fa innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga an yaklibaka alqowmu qoomka inay kaaga adkaadaan calayhi seefka ay kaaga adkaadaan weymullaahi ilaahay baaqi ahaanshadiisa ama dhaar alle eh weymullaahi dhaar alle ayaa qasamay dhaartaydu ay tahay lain acdaytaniihi haddaad isiiso laa yukhlasu ayb laa yukhlasu buu idin dhigaa lain acdaytaniihi haddaad aniga isiiso laa yukhlasu ilayhi la gaari maayo abaddan weligeed weligeed la gaari maayo inta la yacni aniga yani seeftaa la gaari maayo cidna ma gaarayso xataa yublaga ilaa nafsii inta nafsaddeeda laga gaaraayo nafsadeyda jaar laga gaaro aniga lay dilo la qaadi maayo ina caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu cali bna abi aalib miswar baa marka qisadan ka sheekaynaya ina caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu khadaba binta abi jahlin abu jahl gabadhiisau doonay alcawraa ayaa la dhihi jiray iyadoo muslimaday ahayd markaas gabadhii abu jahl ayuu doonay calaa faatimata faatimo korkeeda yanii faatimo uu qabay gabadhii abu jahl buu doontay marka inuu guursado waana muslimad dabcan iyadoo inay markaa yacni mushrikad ma aha suurtagal maaha maxaa yaele hadday mushrikad tahay umaba aysan bannaanaateen fa samictu rasuul اllahi sal ly slam nebigaan maqlay huwa yaqdubu isagoo qudbaynaya annaasa dadka u qudbaynayo fii daalika arrinkaa calaa minbarihi mimbarkiisa korkiisa haadaa wa ana yowmaidin muxtalimun haadaa kan qisadani way dhacday wa ana aniga oo yowmaidin maalinkaa muxtalimun qaangaar ah yanii maalinku nebigu sida qisadan ay dhacaysa anu qaangaar baan ahaa buu leeyahay faqaala ina faatimata faatimo minii aniga ayay iga mid tahay wa ana aniguna atakhawafu waxaan u cabsanayaa an tuftana in la fidneeyo fii diinihaa diinkeeda diinkeeda in la fidneeyo yaan anigu u cabsanayaa qaala waxa uu yidhi uma dakara sihran uma dakara nebigu wuxuu ka sheekeeyey sihran lahu nin xididkiis ahaa oo gabarh ka qabay waa abulcaas zaynaba binti rasuulillah ayuu qabay min bani cabdishamsin oo qoladaas ah faatnaa calayhi waa ammaanay fii musaaharatihi xididtinimadiisuu ku ammaanay iyaahu isagoo marka xidid la yahay fa axsana waa wanaajiyey qaala waxa uu yidhi xadaanii waxbuu ii sheegay fasadaqanii waa ii run sheegay wawacadanii waa ii yaboohayo ballanqaad buu i siiyey fawafaa lii waa ii oofiyey dagaalkii bederaa lagu qabtay markaasuu nebiga sii daayey wuxuu markaa kula shardhistay gabadhiisa zaynabe isaga uu qabo inuu u soo daayo oo madiine uu keeno soo fasaxo mar dambena inuusan soo raacin ciidan nebiga la soo dagaal gelayo labadiiba ugu run sheegay marmarkii dambena waaba islaamay abulcaas nebigana nikaaxoodii hore ayuu u baaqi yeelay meelo kale inoogu imaan doontaa ninkaaba marka aad xididtinimadiisa u ammaanay wa innii wuxuu yidhi markaa nebigu anigu lastu uxarimu xalaalan shay xalaala ma xarimayo walaa uxillu xaraaman xaaraanna ma xalaalaynayo walaakin wallaahi baan ku dhaartee laa tajtamicu bintu rasuulillahi sal ly slam nebiga gabadhiisa iyo wa bintu caduwillaahi ilaahay cadowgiisa gabadhiisa kulmi maayaan makaanan waaxidan hal meel ku kulmi maayaan abaddan weligeed halkan marka waxaa laga qaadanaya aabbayaalku inay ilmuhu saamayn ku leeyihiin xataa ilmuhu dad wanaagsan ha ahaadaan aabbayaalku ta'hiir waa ku yeelan karaa ayb maxaa yeelay gabadhan marka iyada hadda muslimaday ahayd laakiin aabbaheed abujahal saamaynuu ku yeeshay sida aabbayaalka wanaaggooduba ilmuhu uu saamayn ugu yeelanayo qur-aanka suu kuma jirto wakaana abuuhumaa saalixan wa kaana abuuhumaa saalixan labadan wiil ilaahay wuxuu ku dhowray aabbahooda nin saalixa ahaa marka owlaadda dadka suusuuban hadday iyaguna fiican yihiin waa fiicnaan fiicnaan lagu daray waa fiicnaan fiican haddii marka dadka aadka u qaabka daran ilmahay dhalaanna suubanaantooda iyagu way anfacaysaa laakiin mar walba aabbihii dhalay ta'hiir unbuu ku yeelanayaa ibnuulqayim sidaas uu leeyahay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa shay bannaan haddii nebiga in lagu dhibo ay ka dhalanayso xaaraan uu noqona shaygan ayb cali hadda inuu gabar naag labaad ama mid saddexaad ama mid afraad guursado min xaysu yacni aljumla way u bannaanayd laakiin dhibka rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu ka dhigayaa shaygan xaaraan ka dhigaya ayb intaasoo dhan marka ibnuulqayim halkan tahdiibka uu ku sheegayaa waxaa laga qaadanaya waxyaabahaas dhan buu leeyahay waxaa laga qaadanayaa wafiihi taxriimu ada nebiy sal ll ly slam nebiga dhibkiisu inuu xaaraam yahay bikulli wajhin min alwujuuh wa in kaana bificlin mubaaxin xataa shay bannaan oo mubaaxaba ha ahaado faidaa ta'adaa bihi rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam hadduu nebigu dhibsanayo oo ku dhiboonayo lam yajuz ficluhu in la sameeyaa ma bannaana liqowlihi tacaala wamaa kaana lakum an tu'duu rasuula allah rasuulka ilaahayna dhibtaan idinma aha shay bannaan nebigu dhibsanayaan samaynayaa ee maxaa ka dhalanaya dhib rasuulaa ka dhalanaya shaygan marka xaaraan buu isu beddelayaayu noqonaya ayb waxaa kaloo ku sugan wafiihi baqaa'u caari alaabaa'i fi alacqaab waxaa ku sugan buu leeyahay aabbayaalka ceebahoodii inuu uga baaqi noqon uu baaqi noqon karo ilmahoodii uu ku baaqi noqon karo liqowlihi uu yidhi bintu caduwiillaah ilaahay cadowgiisa gabadhii uu dhalay fadalla calaa anna lihada alwasfi ta'hiiran fi lmanci waxaa laga qaadanayaa buu yidhi wasfigaas abujahal hadduusan ahaa lahayn xukunku sidaan inaanu noqon lahayn kownuhaa gabadhan abujahal ou dhalay ayaa nebiga ka caraysiisa calayhi salaatu wasalaam ayb marka in yacni bintu caduwillaahi in la yidhaahdo haddaysan xukunka manciga saamayn aysan ku lahaa lahayn lama soo qaadeenba isaga bintu caduwillaahi caduwillaahi lama dheheen wailaa lam yadkurhu maca kownihaa muslimatan iyadoo muslimada ma lagu tilmaameenoo bintu caduwillaahi isaga loogama dhigeen markaa sidaa looguma sheegeen wa calayhi baqaa'u aharu salaaxi ilaabaa'i fi lacqaab waxaa kaloo looga qiyaas qaadanayaa aabbayaasha salaaxooduna ilmaha inuu marka uu u soo gudbayo liqowlihi tacaala wa kaana abuuhumaa saalixan buuliahan taasaa marka laga qaadanaya qisada wa fiihi awdaxu daliilin calaa fadli faatima xadiidka waxaa kaloo ku suganuu yidhi deliil kan ugu waadixnimo badan faatimo fadligeeda wa annahaa sayidatu nisaa'i haadihi اlumma ummaddan yacnii haweenkooda midda sayidada u ah inay tahay likownihaa badcatun min الnebiy sal l slam oo isagii baa wuxuu leeyahy faatima qayb aniga jirkayga ka mida weyn innahaa minii anay iga mid tahay waa qayb jirkaygii ka mida fadligeeday tusee marka waxa iyada dhibaya aniga idhibaayuu yidhi rasuulka calayh salaatu wasalaam marka nebiga in dhibka laga daayo waa calina waa iska daayaba marka uma uusan laabanin marka arrintan lamid maaha arrimo yacni dad kale nebiga loogama qiyaas qaadan karo laakiin isaga xukunkan sidaanu ku lahaa marka qaala xadaثana axmed bnu yuunus waqutaybat bnu saciid almacnaa qaala axmed ahbarana leyt qaala xadaanii cabdulahi bnu ka booden قال xdثna محمد بن يحyى بن فاriس qال أخبرna cبدالرزاq qال أنbأna mcmر عن الزهري عن cروة وعن أyوب عن بن أbي mulayكة بhذا الخبر qاal faskta عaلي رaضي الله عanه cali wuu iska dhaafay can dalika النikaaxi nikaaxa cali waa ka aamusay waa iska joogay waa iska dahayey farw ka qaadan arrintaa markuu nebigu sidaa yidhi waa iska dahayey qال xadaثna أحمد بن يuنس وqتayبة بن سacيid الmعنى qال أحمد qال أخبرna الleyث qال xadaثnي cبدالله بن عubayd اللh بن أbي mulayكة الqرaشhiي التymiي أن المsور بن مkhrمة xadaثhu أنhu samca rasuul الlahi صلى اه عل sسلم عlى المنbr yquuل إna bني هiشhاm بن مغيiرة reer bني هiشhاm بن مغيiرة waa abujahl qoladii u ka dhashay abujahl ala dhihi jira cmr بن هiشhاam ayb marka gabadha adeeradeed iyo waay waxa nebiga u yimid markii hore cali baa doonay ilmihii markaa dadkii qaraabadeeda ah adeeradii baa wuxuu yidhahda u kaadiya rasuulkan soo su'aaleyna iyagii baa marka rasuulka u yimid sidaan marka uu maqlay ayaa nebigu u hadalkan yimid marka ayb inna banii hishaam ibni almugiira ista'danuu way idin dalbadeen an yunkixuu ibnatahum gabadhooda inay u guuriyaan min caliy bni abi aalib falaa aadanuu kadib muxuu idin dhigay marka min caliy bni abi aalib haye marka dabcan qisada marka waxaa ku jirta waa u yimaadeen sidaabay ka codsadeen nebigu waa diiday marka wuxuu yidhi falaa aadanu idmi maayo uma laa aadanu ma idmaayo uma laa aadanu ma idmayo saddex jeer buu marka ku celiyey marka arrin khatar ah weeyaan marka oo cali markaa xukunkan marka iidaha rasuulka dhibkiisa ka dhalanaa darteedu xaaraan ku noqday marmarkii horeba si kaleba inuu u guursado gabadhan haba u bannaanaata eh laakiin macnahan buu xaaraan ku noqday ilaa an yuriida bnu abi aalib cali bn abi aalib inuu doonayo ma ahani an yuطalliqa bnatii inuu gabadhayda marka furo uu sii daayo maahani wayankixa bnatahum gabadhooda uu guursado ayb fainama bnatii gabadhayda faatima badcatun minii waa cudwi ama qayb jirkayga ka mida yuriibunii waxaa i shaki gelinayo maa araabahaa waxa iyada shaki gelinayo wayu'diinii waxaa i dhibayo maa aadaahaa waxa iyada dhibayo wاlإkhbaaru fii xadiiثi axmed baranaadana xadiidka axmed ibnu yuunus ay ku jirtaa ayb xadiidkan marka bukhaariy muslim baa wariyeen marka meesha de jamcintu baabka ila wuxuu ahaa baabu maa yukrahu an yujmaca baynahunna min الnisaa kuwa la diiday waxaa ka mida bintu rasuulillaahi iyo bintu caduwillaahi in meel lagu kulmiyo kuwa la diiday ka mid tahay marka abu daawuud uu soo geliyey laakiin iyagu maahan kuwo sabab nasab iyo sabab wax kale ku tacalluqee waa sabab marka manaadka ama cillada waxay u noqonaysaa iidaha rasuulka dhibka rasuulka rasuulka wixii dhib soo gaarsiinayana walow markii hore haba bannaanaadaane marba hadday dhib u keenayaan waa xaaraam bilahi towfiiq wsal allah w slam calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wsaxbi wslm